strong.
barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha disembar waa laba sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinayaa nuur xasan nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo tahriibka
dhalintay dhulkaygdhada roob noqon weyda lexdhufani dhaliil weyday inaad tahay dhigiini inaad tahay dhigeedii dhadhalaa shisheeyaad dhaayaha u ridateen baddan lagu dhammaadaad dhammaantiin dhex qaadeen baddaad sii dhex qaadeen mawdkaa ka buuxoo kalluunkaa dhuwanaya lafihiinna dhuuxee dhulka hooyo waa hodan sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kala duwan oo magaalada boosaaso lagu siiyey tababar la xidhiidha ganacsiga iyo habka loo maarayo afar bilood iyo kooraska loogu dhigtay muhiimadduu lahaa aad bay u kala weynayd faa'iidadiisuu lahaa macalinkana waxaa weeye aad iyo aad baan si gaara ugu mahad celinaynaa ustaad xasan casharo waxaa weeye baraticalkiisii lahaa oo really ha noqoto hacriski ha noqoto videoyu ha noqoto
dhinacii heesahana waxaad ku maqli doontaan
hidiye dhaqankeenii hore warweyntayda aan jiri jeeda hablaha ii heesayo warkina igaaga hadha hidog loo hadhac ku yaal hidiye dhaqankeenii heestaas iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa u magacaabay xokeyaha arrimaha dibadda jenaraal howlgab ah oo ka tirsanaan jiray ciidamada marineska oo lagu magacaabo james mattis laakiin si uu u qabto xilka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka james mattis ayaa u baahnaan doona dib u habeen lagu sameeyo sharciga federaaliga magacabistiisa waxaa xalay ku dhawaaqay donald trump oo magaalada cincinnati ee gobolka ohio kula hadlay kumanaan taageerayaashiisa ah oo ka qayb galayay isu soo baxa qayb ka ah socdaal trump iyo ku-xigeenkiisa ay ugu mahad celinayaan dadkii u codeeyey doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka maraykanka oo uu isagu ku guulaystay jenaraal james mattis ayaa lagu magacaabaa mad dog ama eygii waanla waxaana uu ku kasbaday naaneystaasi sida uu u jeclaa dagaalka markii uu ka tirsanaa ciidamada badda intii ay socdeen dagaaladii afghanistan iyo ciraaq
hogaamiyaasha jasiiradda isir ahaan u kala qaybsan ee qubrus ayaa ku heshiiyey in ay dib u bilaabaan wadahadalladii ku saabsanaa midnimada jasiiraddaas kadib muddo laba toddobaad ah oo arrintaas hakad ku yimi waxaana warkan ku dhawaaqay qaramada midoobay maanta oo jimco ah madaxweynaha qaybta griiga la xidhan ee jasiiradda qubrus iyo hogaamiyaha qaybta turkiga la jirta ee jasiiraddaas ayaa ku heshiiyey in ay ku kulmaan magaalada geneva kulan qaadan doona muddo afar maalmood ah taas oo ay labada dhinac kaga wada xaajoon doonaan hanaanka wadahadalku u soconayo iyo weliba iyaga oo aragtiyo isdhaafsan doona ku aadan sidii hore loogu socon lahaa kadib markii inqilaab ka dhacay jasiiraddaas kii oo la doonayay in lala mideeyo dalka griiga waxaa jasiiraddan soo galay ciidamo turkish ah waxaana jasiiradda qubrus ay u qaybsantay laba qaybood
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington jabuuti waxaa lagu qabtay kulan la siinayay qaxootiga dalkaasi ku nool waxaana kulankaasi looga wacyigeliyey inay tahriibaan iyada oo beddelkeedana la siinayay tababaro iyo xirfado ay ku shaqaysan karaan wariyaha v o e da sagal saciid faarax ayaa la kulantay wiil dhallinyaro ah oo saaxiibadii ay tahriibeen isaga laftiisana ay mar maskaxdiisu kusoo dhacday inuu tahriibo
cali jaamac ismaaciil waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti kana mid ah dhallinyarada qaxoontiga ee kasoo jeeda soomaaliya waxaan kula kulmay goob hay-adda qaxoontigu ay dhallinyarada kaga wacyigelinaysay tahriibka iyo waxyaabaha la halmaala waxauna ii sheegay in qaar ka mid a asxaabtiisu ay tahriibeen balse cali qudhiisu waa uu kasoo horjeedaa fikradda tahriibka waxauna aaminsan yahay haddii uu barto xirfado kala duwan iyo luuqadda faransiiska oo hay-addu ay ka caawiso dhallinyarada inuu ku bedeli karo mustaqbalkiisa waxaana wax ka weydiiyey arrimahaasi halkan waxaa la jooga cali jaame ismaaciil oo ah ka mid a dhalinta ee ku nool magaalada jabuuti n fikradahaana kasoo horjeeda tahriibka n bal iga warran tahriibkiisa ad aragtidaan wallaahi horta tahriibku anigu waan aad iyo aad baan ka soo horjeedaa dhawaan arkay dhallinyaro badan oo asxaabtii hore u tahriibay iyagu kuwaas wax dhintay iyo wax naba tegayba way leeyihiin laakiin se anu marnaba niyadda ma gelin tahriib cali jaamaco oo amba yurub gal amba maraykan dhulkaa gal inta badan markaan arko dhal asxaabta ku fikiraysa inay tahriibaan waan la taliyaa bal walaalahay bal ka jooga sidana ma fiicne tahriibka horta qof waliba uu garanaya inuusan wax fiicanayn laakiin runaantii dadka dan baa u kalifaysaa dantaana maxaa ka weyn horta dan baa ku haysa adigi waa tahriib maxaa dan baad u gashay soo maaha laakiinse waxaa ka wanaagsan inaad bal iimaansatid meeshaad joogtid oo aad iska daysid tahriib haa wax kale isku daydid bal sidaad uh, wadankaagii aad ugu noqon lahayd im- wadanka jabuuti baan jooga soo maaha iminka waxaan isku dayay inaan wax ka biirsada xaggan aan joogo haddii ay ii suurta geli weydo inaan anoo nabad qabo yurub ku tago waxaan isku taxaluujinayaa sidaan xirfado biirsan lahaa skills kale u heli lahaa aan wadankii ugula noqon lahaa markaana aan shaqaabuur xaggaa ula tegi lahaa weli baan isku daya inaan dad kale aan waxu sifeeday markaan wadankii ku noqdo imise dhalinyaro isleedahay qaxoontiga tahriibada aragta amaad malaynaysa inay tahriibeen ilaa way jiraan dhallinyaro badan aan asxaab ahayn way tahriibeen wax dhintay wax naba tegay weylen sidaan kuu sheegaya laakiin anigu laftigayga iminka ma rabo hadday dhacdaan inaan wadankii ku noqdo anoo dee waxba anoo waxba baran inaan ku noqdo ma rabo iminka xirfado badan waan biirsaday insha allah iminka sida tan iminka programka maantana loo qabtay oo kale insha allah inaan waa ka bilowno oon wax badan biirsado wadanka kula noqdaan u baahanahay sidii dee waxbarasho luuqadda faransiiska oo kale la baraya dadka qaxootiga dhallinyarada weliba teenageka anaa kuwaa baan ku jiraa marka wadankii maanta anigoo ha anigoo faransiis luuqadii faransiiska faa'iidaysto garanay haddaan kula noqdo waan ku shaqaysan karayaa xirfado kale waxaan ka bartay way jiraan oo badan Da- dhallinyarada tahriibisana waxaan kula talin lahaa warda tahriib qof waliba uu garanayso wax fiicanayn horta dan baa u kalifisa war dantaana war idinkun baa isu haya idinkun baa isu haya tahriibka iyo inaad wadankiina joogtaan war fikira wadanku eeg lacagtanay ka raadinayaan yurub run ahaantiinu saan u maqlay yurub ma taalo nolol ma taalo nolol ma taalo nolosha xagga mitalaha hoos kasoo bilaa war hoos sheeg horta waxa hoostaada yaalaa la eegaa soomaali waxay ku mamaadaa miro geed saara midno gunta saara midno gunta ugu jira looma daasho anu waxaan kula telin lahaa war horta bal wadankiini iminka wadankiinimaba joogne bal wadankan waa wadankiini oo kale horta jabuuti marka la eega waa soomaaliya kama dhacdo af soomaaligii waa lagugula hadlayaa maanta haddaad meel yar shaqa noocaad doonto waad ka heli karaysaa waad xirfad wax waad iska baran karaysaa waxbarashadii waad heli karaysaa oo wadankii baad kula noqon barigtooda hadday kuu suurta gashana si nabada waad waad aad yurub niyadda ku haysidna waad tegi karaysaa laakiin waxaa kasoo horjeedaa tahriibkan xoog boqolkiiba boqol dhinaca kale deeqa duniye oo ah gabar abwaanada kuna nool magaalada jabuuti oo barnaamijyadani hore aad ku maqasheen ayaa waxay dhallinyarada u samaysay maanse yar oo jacbura taasoo ay kaga waaninaysa tahriibka qaadashada dhaqamo shisheeye iyo wahanqaltaaga wadamo kale oo dadkii lahaa ay quruxsadeen waxaan idhi dhalintii dhulkaygay wada dhiiranaadoo dhulkiinana jeclaadoo ka fogow dhaliilaha dhool hooyadeenbaa dhabtaan nagu haysayoon naaskeyga dhaaranay dheegaabaheenbaa inoo dhididi jirayood dhuuxiisii dhammayseen labadan indha dhalay abaalkay noo dhigteen ama aanan dhinac marin dhammaan waa in loo ceshaa dhubuqdhubuqdhuqu socodkaan dhalin yahay ka deegayaa dhinacyadan la xiirtaan waayo dhinacyadii soomaalidu imka dhallinyartii xiratay aad bay jabuuti ugu badan tahay iminka dhubqudhubuqu socodkaan dhaliya ay ka dirayaa dhinacyadan la xiirtaan dhaliya ay ka digayaa dhiig la iska daataan dhaliya ay ka digayaa dhulkoonoon jeclaanoon dhaliya ay filaya dhulwaa soo dhici dhogortoon ka dhowraan dhaliya ay fidayaa dhale dhaxalkii awoowiyo hiddaheenna dhowroo dhalanteedunuu noqon dhaqannada shisheeyaha aan ka dhowrsanaane ha u dhagnugnaalina yaa soomaalimas dhalanteedu dhulkaygaa dhada roob noqon weyda dhexdhulkani dhaliil weyday inaad tahay dhigiini inaad tahay dhigeedii dhadhalaha shisheeyaad dhaayaha u ridateen baddan lagu dhammaadaad dhammaantiin dhex qaadeen mad badda sii dhex qaadeen mawdkaa ka buuxoo kalluunka dhuwanaya lafihiina dhuuxee dhulka hooyo waa hodan maalka aan dhaqanayno maalka aan dhaqanayna iyo dhulkeenno fadhannaba dhayrin waa hantiye dhulkiinna aamino markayaana dhinac marin baan idhi dhaldhalaal shisheeye dhaayaha u tigateen baan idhi wiilal dhallinyaro dhiggiinna dhammaantood tabcadayoo barafoo dhacayay dhulkooga u adkaystaan baan idhi yaa dhuuxooga u huraan dhulka hooyo baraf male dhibaataya qas male dhulka hooyo aamino marayaan dhinac marin
warbixintii ee magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti kasoo dirtay waryaheena sagal saciid faarax dhegeystayaal waxaan idinka raaligelineynaa warkii aad ku maqasheen warka caalamka oo aan idinkugu sheegnay in madaxweynaha dalkan mareykanka uu generaal james batis uu u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda warkaasi sidaas ma ahaynin ee waxa uu u magacaabay wasiirkiisa arrimaha difaaca ama xogeyaha gaashaandhigga ee dalka mareykanka
dhowr wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay tababar la siinayey dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta goobaha ganacsiga waxaana la barayey habka ay ganacsigooda u maarayn karaan ugana dhigi karaan mid guulaystay yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso ka soo diray ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysanayey muddada afar bilood ah oo la barayay ganacsiga iyo weliba mas-uuliyiin ka socday shirkadaha ganacsiga waqti kooban afar bilood iyo kooraska loogu dhigtay muhiimaduu lahaa aad bay u kala weynayd faa'iidadiisuu lahaa macalinkana waxaa weeye aad iyo aad baan si gaara ugu mahad celinaynaa ustaad xasan casharo waxaa weeye baraticalkiisii lahaa oo really ha noqoto hacriski ha noqoto videoyu ha noqoto sida dhiibliga ah uu noo soo gaarsiiyey gaar ahaan baan ugu celinaynaa shakhsiyan markaan anigu shakhsi ahaan uga faa'iidaystay waxaa kaloo igu sii darsantay shirkaddii aan ka socday oo shirkadda isgaarsiinta golis inaan aad iyo aad uga faa'iidaystanay waayo mostly inta badan casharadaan qaadanay waa wax toos noo taabanayay ama waxyaaba aan ku dhex jirno oo kaga shaqayno shipment ha ahaato payment ha ahaato hakiris ha noqoto oo qaabkii waxa weye froodkii laysaga ilaalinayay really waa wax aad iyo aad aan uga faa'iidaysanay waan uga mahad celinaynaa macalinka waxaa hagan ka hambalyeynayaa ardaydan eh, traininga lagu siiyey business plan waa xagaad muhiim dalka kusoo biiraya diyaar baan ula nahay inaan la shaqeyno ganacsatada jadiidka hadduu ilaah yidhaahdo wixii investissement haddii noqoto haddii wixii dindini noqoto business plankii si aan ula shaqeyno insha allah waxaan soo wadnaa serviceyaal jadiida hadduu ilaah yidhaahdo eh, sida serviceyaasha muxuu ahaa atm-ka ama meel kastoo dhigi doona hadduu ilaah yidhaahdo iyo macalinkan eh, uu yimid shicibkiisa iyo dalkiisa siduu muxuu ahaa uu sh- adduunka internationalka uu uga qaybgelisiiyo sida business planka marka four months business lagu dhameeyo maasha allah waa wax weyn waxaan kala u hambalyeynayaa ardadii wax ka baratay oo runtii halkan ka qiiray saaka wax badan oo ay jaamacadihii ay dhigteen iyo aqoontii ay lahaayeen iyo waayo-aragnimadii businesska oo ay ku jireen ayan ka helin inay macalinka ka heleen mar labaad baan uga hambalyeynaya thank you macalin aad baa umahadsan tahay ilaahay kaa abaalmariya waxaa baratay ee kuwo badan oo diasporana waa keenaynaa bal si imageka ugu fiicnaado insha allahu tacaala waa mahadsan marka waxaa mafraxad noo ah inaad maanta afar bilood ka bacdi eh, aada qalin jabisaan idinka oo aqoontiinii ay heerkii ahayd ka sarreyso heer caalami ay taagan tahay runki runtii eh, waxaan u mahadnaqayaa macalinkeena qaaliga macalin xasan oo ah naftiisa yani usoo bahalkeeyey afar bilood ilaa shan bilood buu kasoo maqan yahay shaqadiisii iyo bahalkii siduu dadkiisa iyo dalkiisa wax u baro waa nin soomaaliya oo ka yimi holland Eh, wuxuuna danihiisii iyo shaqooyinkiisii usoo baalkeeyay inuu idinka aqoontiina kor u qaado iyo cid kastoo wax ka baranaysa marka shan iyo afartan arday baa waxay nasiib u heleen inay aqoontoodii ka faa'iidaystaan oo walaal aqoontu hayay ay noqoto in mid maaragtay wadankii iyo dadkii gasha runtiina qof kasta oo jira eh, dibadaha ama nooca aqoontaas leh oo soomaaliya oo reer puntlandna waxaa looga baahan yahay inuu waqtigiisa wax ka siiyo sida xasan oo kale xasan ashkar warsame ayaa waxa uu ka warramay cashirada uu siinayay dhallinyaradaasi iyo weliba sida ay wax u barteen waxaa loo baahan yahay dadka ganacsatada ee puntland jooga ama soomaaliya joogaba in aqoontooda la kordhiyo si ay dhaqaalo badan u sameeyaan sad kabacdina marka dhaqaalo badan sameeyaan dee waa lagu wada liibaanaya shaqaa ka abuurmaysa dowladda canshuur bay ka helaysaa dadkii maxayto badan baa imaanaya oo baahi badan baa imaanaysa oo dad badan baa wadan dibadda ka imaanaya markii la arko wadanka inuu dhaqaaqay oo socday marka waa wax isku wada xiriirsan marka in ganacsatada mar walba la dhiirigeliyo inay business sameeyaan waa loo baahan yahay waliba dadka maaragtay gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba marka saas ayay marka fikradda meesha ku timid oo ahayd inaad maaragtay idinkuna aad aqoontiina korstaan oo mar walba la sameeyo lagu lagu la sii maxayto la wado oo la sii kordhiyo mar walba oo kuwa cusub hadday yimaadaan iyo kuwa kaleba in mar walba lasla socodsiiyo marka intaas bay horta ku saabsaneed ganacsidu afartii biloodna dadku si fiican bay casharo u qaateen oo ay ku faa'iideen oo xataa ay su-aalo qaar baa iga soo weydiin jiray qaar baa iimaylo isoo diri jiray oran jiray bal ila fiiri waxaan business planka aan qortay si u egyahay inuu yahay mid wax leegu siin karo marka business planka markaa bangiga lacag weydiisanaysid business plan ku weydiinayaa marka waxyaabaha aan soo baranay ayay iyaguna qoreen marka waan aad iyo aad baan ugu farxay in dad badan ay si wanaagsan u qoreen oo oo sida aan u sheega ahaa u sameeyeen marka dad badan baa hob in dad badan ay ku aflixeen marka intaas ayaan horta wax ka sheegi lahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka bari axmed xaaji xasan ayaa sheegay in aqoonta dhallinyarada ay barteen looga baahan yahay in ay iyaguna ay sii baraan dhallinyarada kale waxaa halkan laga qiray ama laga qirayaa faa'iido badan oo baahi loo qabay inaynu guddoonnay oo dadka wax la baray guddoomay laakiin hal inay qorshaha ku darsadaan oo iyaga waxbaa la baray laakiin dardaarankii ahaa kan joogow kan maqan gaarsii oo nebigeennii dardaaramadiisii uu inooga tegay ka mid ahaa baa dusha idiin saaran idinkii nin walbii intaa intiinaa wax la baray in leeg ama ka badan inuu wax sii baro isaga oo weliba shaqada uu ku dhex jiro yuusuf maxamuud v o e boosaaso aad buu mahadsanyay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso haatanna dhinacii heesaha ismaaciil oo aan kaasii yardafe ee waxaa ku luuqeyn doonaa fanaanka qaaliga ah maxamed cali burci iyo heestiisii hirdowgle
haddana way wada hurdaan mada guur bay raban haddana way wada hurdaan uqiyo dalbay xidaan naftooda inay hodeen haween dooq bay dhulaan haddana haddana hakad bay gashaan naftooda inay hodeen haween dooqbay lulaan haddana haddana hakadubay gashaan doglo hadhac ku yaal hidiya dhaqankeeni hore idoglo hadhac ku yaal hidiya dhaqankeeni hore warweyntayda aan jirjeeda hablaha ii geesayo alkina igaaga ara idogloo hadhac ku yaal hidiya dhaqankeeni hore idogloo hadhac ku yaal hidiya dhaqankeeni hore warweyntayda aan jirjeeda hablaha ii geesayo alkina igaagaana haraadadigo idaran haddaad orod haw tira haraadadi wadaag orod hawtiya ma rabo duulka lahaanan had iyo jeerkay helaan wada iyagoo la tuman sideen sideen hooyola garaa had iyo jeerkay helaan wada iyagoo la tuman sideen sideen hooyola garaa joglo adhac ku yaal hidiyo dhaqankeeni hore joglo adhac ku yaal hidiyo dhaqankeeni hore warweyntayda aan jirjeeda hablaha iigeesayo alkinaigaaga ara joglo adhac ku yaal hidiye dhaqankeeni hore joglo adhac ku yaal hidiye dhaqankeeni hore horweyntayda aan jirtee hablaha ii heesayo walkina igaagaana hamiga caashaqay hufan hidaha dhaxalkeenaadaad hamiga caashaqay hufan hidaha dhaxalkeenaadaad hogaankay kala jaraan nolosha halis bay gashaan haddii hiiloo galaana xanaan xanaankaagay jiraan nolosha halis bay gashaan haddii hiiloo galaana xanaan xanaankaagay jiraan joglo adhac ku yaal hidiya dhaqankeeni hore joglo adhac ku yaal hidiya dhaqankeeni hore horweyntayda aan jirtee hablaha ii heesayo alkina igaaga adha joglo adhac ku yaal hidiya dhaqankeeni hore joglo adhac ku yaal
haddaynu heestaas hirdoogle intaas kaga nimaadno haatanna dhinac ciyaaraha nuur xasan nuur aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey in uu nala socodsiiyo
aan ku bilownay biri iyo habeen dambe waxaa jiri doona ciyaaro xiise badan oo ka tirsan horyaalada dalalka ingiriiska sbain iyo talyaaniga xagga ingiriiska ciyaaraha ugu xiisaha badan waxay dhex mari doonaan kooxaha manchester city iyo chelsea oo ka mid ah kooxaha ugu sarreeya dhinaca kala horraynta crystal balace waxay martigelin doontaa kooxda southampton banley ayaa la kulmi doonta kooxda stoke city sunderland iyo leisterna waa ay wada ballansan yihiin tottenham waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda swansea ciyaar kale oo xiise badanna waxay dhex mari doontaa kooxaha westham iyo arsenal sbain haddii aan eegno kulan xiise leh ayaa jiri doona oo ah kulanka la yidhaahdo el clasico waxa uu dhex mari doonaa kooxaha barcelona iyo real madrid habeen dambe kulankan ayaa lagu tiriyaa kan ugu xiisaha badan ee dhinaca kubadda cagta ee adduunka xilligan casriga ah atletic madrid ayaa waxa ay martigelin doontaa iyana kooxda kubadda cagta sbanyol dhinaca kale baaritaan lagu sameeyey hay-ad dhinaca gaarka ah gargaarka ah oo uu leeyahay laacabkii hore ee kooxda chelsea iyo xulka ivorcos didier drogba ayaa lagu ogaaday in ay been ahayd eedeymo horey loogu jeediyey hay-adda oo ahayd in uu dilooday musuq maasuq ururka samafalka ee drogba foundation ayaa baaritaan lagu bilaabay abril waa sanadkaana kadib markii uu wargeeska daily mail ee dalka ingiriiska uu qoray eedahaasi drogba oo ka mid ah laacibinta ugu caansan afrika ayaa ka dalbay wargeeska inuu raaligelin iyo magdhowba ka bixiyo dhinaca kale laacibka khadka dhexe ee kooxda arsenal santi casorla ayaa lagu wadaa inuu garoomada ka maqnaado muddo saddex bilood ah kadib dhaawac soo gaaray laacibkan u dhashay dalka sbain ayaa u baahnaan doono qalliin loogaga samayn doono canqow canqowga dhanka kalena gooldhaliyaha roma maxamed saalax ayaa isna la filayaa inuusan ciyaari doonin ilaa iyo bisha februaayo ee sanadka soo aadan kadib markii uu soo gaaray dhaawac isaga oo ku jira tababarka ciyaaryahankan u dhashay dalka masar ayaa boodkiisa waxaa buuxin doona stephen al shacdaawo oo isna u dhash ka soo jeeda dalka masar hase yeeshee heysta dhalashada dalkaasi talyaaniga ugu dambayntiina ciyaar kale oo xiise leh oo ka tirsan horyaalka dalka talyaaniga ee toddobaadka soo aadan ayaa iyadoo horumaris ah waxaa la dheeli doonaa caawa waxaa ciyaartaasi ay dhex mari doontaa kooxaha inter milan iyo napoli natiijooyinkaasina dhegaystayaal idaacadeheena xiga ayaad ku maqli doontaan qaybta ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsanyihin nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha intaynaan dhinacii heesaa aadinaan nuur ka codsado inuu wararkii ugu dambeeyey inoo kormaro mahadsanid ismaaciil madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa u magacaabay xokeyaha difaaca ee dalka maraykanka genaraal howlgab ah oo ka tirsanaan jiray ciidanka marineska oo lagu magacaabo james mattis laakiin si uu u qabto xilkaasi wasiirka difaaca maraykanka james mattis ayaa u baahnaan doona dib u habeyn lagu sameeyo sharciga federaaliga ah genaraal james mattis ayaa lagu naaneysaa madog ama eyga waalan waxaana uu ku kasbaday naaneystaasi sida uu u jeclaa dagaalka markii uu ka tirsanaa ciidamada badda maraykanka intii ay socdeen dagaaladii afghanistan iyo ciraaq aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey haatanna dhinacii heesaan jallecna waa hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan fanaaniinta iidlayare iyo iqriyare waa heestaa reexaanta jannaad ii tahay codadkii baxsanaa ee fanaaniinta iidlayare iyo iqriyare ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur buqaari iyo ismaaciil xuseen farjar dhegaystayaal tan iyo galabta afarta galabnimo waxaan ku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo